magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay habka loo diyaariyo imtixaanka iyo naqdinka cashirada ardayda dhigata fasalka labiyo tobanaad kaasi oo ay soo agaasintay jaamacadda daha faraceeda magaalada kismaayo kulankan ayaa waxaa ka qayb galay hogaanka jaamacadda daha bahda waxbarashada magaalada kismaayo arday iyo waalidiinna brofesor cabdirasaaq maxamed xaashi oo marti ku ahaa kulankan ayaa ardayda kasoo qeyb gashay kulanka u jeediyey kalimaad la xiriira waxbarashada mid dadaal badan midaan dadaalayn fa minkum muminun minkum ayad waayd alimu linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraat so intaas ma jiraan waa saas oo kale alimu linafsihi muqtasid wasaabiqun bilkhayraat intaba waxaa la rabaa in ay waxaa laga rabaa marka ninka dadaala ilmahaaga ka fiirada cid kale aadin ilmaha guriga jooga soo saa uma kala duwana ama qaar midka xun banaanka loo bixinaya waa la ysku wadaa ninka hiliblaha ah soo hilibkiisa iskuma gado hilibli jir keli muu gadaa hilibkiisa lafaha kulli waa isku kaa daraa rabaasi waa la isku kaa jabinaya waa la isku daraya macalinku waa saas dadkan waa isku wadaya midka liita a aragto gaar u bixe masaladiisa waraysa maxaa dhibaato ku haysato qaarkood markaa wax ku adag yihiin banaanka u bixiyo waxaa tirahdaa wax ku adag maxaa u sharax wixii beri galaaska markaa timaado waxaa tirahdaa su-aalyaha su-aashii weydiiyay ardada asaa gacantaaney keligiisaa ka jawaabay niyaddaa udhismaysa inta aan arday niyad udhisi karno aan udhisno aan ogaano shay haddaan rab inaan xalino sidiisaba waxma rab inaan xalino calaamadaha ayaan la xalin cudurka cudurka laftiisa aan xalino qaar ka mid a ardayda ka qayb gashay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada aada iyo aad talada iyo tusaalaha uuna siinayo marka su-aasheeda waxay odhanaysaa brofesor saa og tahay waxaa jirta xaalado macalimiinta iyo ardayda udhexaysa xaaladaasina waxaa waaye waalidku arday waa soo dirayaan galaaskuu soo gelayaa ardaygu macalinkaa markaa xiisadii macalinkii kulaaba galaaska soo gelaya wax yaro buuqaa dhacaya ardaygu marka wuxuu odhanayaa galaaska macalinka iyo arday oo iga bax ardaygii marka banaanku aadayaa maalin kastana banaanku aadaa bishii waxay ka kooban tahay waa soddon beri bishii sideed beri haddaad ka jarto sideed beri oo fasaxa ku jirta sideed beri ka jar waa labaatan iyo labo waxaa laga yaabaa labaatan iyo labada maalmoodba inuu ardaygu ku banaanka u qaadanayay waalidkii kama warhayaan bishii marka dhammaata lacag soo tuura laha waalidkii labaatan iyo labadaa berina ardaygi wax xiisadaa ma qaadanin waalidkiina mama gaadho hal maal hataa ma gaadho wuu iska baxaa wuu iska qadan doontaa
arday saa ognahay yani waxay iskugu jiraan saddex lood kuwa kuwa madax adag markii si loo fiiriyo kuwa kuwa madax adag markii si loo fiiriyo kuwa madax adag kuwana waa kuwa dhaga fududoo yani aan badanaa khaladka iska ilaali arday toosan ah midna waa mid yani canaanta wax ku fahma marka arday waxaa jirta badanaa ka mid ah kuwa madax adag haddana waalidkiina uu la jeclaya waxbarashada ayagana aan jeclayn waxbarashada marka sidee la isku waafajiyaa inaan ardaygaas anoon yani madax adeegiisa og haddaan wax kasta ku sameeyo inuusan yani soo tooseenin kulanka lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa ka qayb qaadanayo inay ardayda si wanaagsan u fahmaan diyaarinta imtixaanka iyo inay fahmaan halka ay su-aalaha ugu imaan karaan